wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xaaji cabdinuur iyo wafdi dhakhaatiira uu horkacayay oo maanta baydhabo soo gaaray ayaa kormeeray xaaladda cisbitaalka gobolka baaya waxaana wasiirka cisbitaalka ku soo dhoweeyey agaasimaha cisbitaalka iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya isagoona warbixin ka dhagaystay wasiirka ayaa guud ahaan indhiindheeyey qaybaha cisbitaalka oo uu ka kooban yahay asigoona u kuurgelayay xaaladda cisbitaalka kormeerka markii uu soo gebagabeeyey wasiirka waxa uu warfidiyeenka kula hadlay gudaha cisbitaalka isagoona ballan qaaday in ka wasaarad ahaan ay wax ka qaban doonaan baahiyaha ka jira cisbitaalka
alla walaagay oo cisbitaalku u baahan yihi ollanku baahan yihi innaga dowladda federaalka diyaara le'na runtii maygeed farxad in ahaa inaan siin kooy cisbitaalku unaha dooqdi cisbitaalku runtii cisbitaal aad iyo adan weyn cisbitaalka referaal aw cisbitaalkana haddii sidan weynyaa referaal ay runtii waylan baahan yaha inionay taho haysada qalabkii daawadii ionay taho dhammaan walaagay oonay taho isbitaaladun oo sida noocan oo kale lan ka talagala inuu haysadaan inuus haysado sidoo kale wasiirka ayaa walaac ka muujiyey xaaladda qaybo ka mid a cisbitaalka oo uu sheegay in xaaladooda ay aad u liidato waxaana uu farta ku goday in qaybahaasi la taageero ka wasaarad ahaanna ay wax ka qaban doonaan innaga waxyaabaha aad hatahay jirtay oo hidoogaha arag in agaasimaha madii haddaana isii mayleenahay booqsho fursad inaana qaybo kala gedisan aana ka araga runtii hindhoogay walyaalaha qobadanoo eed iyo eed baahdi oo muuqato way ku mid ahaa qaybta dhallaanka dumarka oo runtii eed iyo eed dayacsanaan oo ku muuqata sidaas oo kale may dayacsanaan ku muuqata qaybta oo xifdinta daawada iyoonay tahow dhiigga iyo bangiga dhiigga ooan baahnay inuu suuni sheengna qalabkii dhimanaayay farantijeeradii ina shaqeeyaan waana way jeelnaa sidanka dhaqso badan inay taho isbitaalka weeldhada koronto joogta oo liska laka talagala kor hinaga taho solar ama hinaga taho generataro oonay tahow si joogta aan shaqeeyaanoo mar walba isbitaalka si korontan weeldhada runtii geeka farxadan ingata waana ma nagada doonto madiniinka horeytay una qoyna booqashadu may nagada doonto booqasho oo hana nagadaasa agaasimaha cisbitaalka cabdifitaax maxamed ibraahim xaanshigaabow ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay booqashada wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya oo uu ku soo gaaray cisbitaalka gobolka baay
farxad weyn bay ii tahay anigoo ku hadlayo magaca agaasimaha cisbitaalka iyo maamulka iyo magaca shaqaalaha cisbitaalka booqashada iyaga ay noogu yimaadeen waan ku faraxsannahay waxay noogu yimaadeen ulajeedkooda waxay tahay in ay ogaadaan baahida isbitaalka ay ka jirto iyo in ay soo booqdaan bukaanada isbitaalka jiifa waxayna indhahooda ku soo arkeen wax allaal wixii isbitaalka markaasi baahi ah ee ka jirto iyo bukaanadii oo dhan ay soo wada arkeen waana ku faraxsannahay mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay booqashada mar walba insaan in noo soo booqda ayaan ku farxaynaa dadweynaha ee gobolkana aad iyo aad ay ku faraxsan yihiin shaqaalahana in badan ay soo dhoweynayaan cisbitaalka ayaa ah cisbitaalka guud ee gobolka baay iyadoona lagu dabiibayo bukaano laga kala keenay gobollada baay bakool iyo gedo iyadoona haatan shaqada cisbitaalka ay tahay mid habsami ku socota aadan xasan cusmaan aadan geesay baydhabo